askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa la wiilo isla dhashay ku dhaawacay degmada beled xaawe ee gobolka gado askarigan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dhalinyaro meel ku ciyaaraysay wiilasha dhallinyarada ah ee la rasaaseeyey ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan mid ka mid ah ayay xaaladiisu liidataa waxaana ku dhacay ugu yaraan shan xabo oo qaarkood ay kaga dhaceen keliyaha aabbaha dhalay wiilasha la dhaawacay ayaa warbaahinta u sheegay xaaladda caafimaad ee hadda uu ku sugan yahay midka dhaawaciisu daran yahay niman dhallinyarahoo garoon ku ciyaarahayo ayaa xabadana nool loo adeegsaday wiilkayga shan iyo lix xabadoodaa ku dhacday labada keliyood waa eber sambabka waa eber beerka waa eber dhibaato aad culsaana soo gaartay nin kale wuxuu ku addimihiisiib ku waayay dhallinyaraha marka dhibkaasi aad noo soo gaaray in dhallinyarada la gumaado oo la laayo oo weliba ciidamada dowladda sheeganaya ay laayaan sidaas ayaa yaan u aragnaa annagu oo weliba nacayb meesha ku jiro sidaasaan u aragnaa cadaalad haddii la waayo haddii nin walba wuxuu doon inuu sameeyo yaa dhacayso mar haddii cadaalad la waayo oo alla kacabsi la waayo qof waliba wuxuu doon inuu sameeyo ninkii ciyaalkiisa dadkiisa la laayo hortiisa lagu laayo sir doona laga yeelay wixiaasna la gudban samaynaya wiilkayga xaalkiisu aad buu u dhiban yahi ilaahayna waxaan ka rajaynaya inuu ilahay caafimaadiyo lakiin hadda aad buu dhiban yahi dareenkayga lama koobi karo aad buu dareenkayga u culusi wax soog meesha lagu koobi karo ma aad buu dareenkayga u culusi aad iyo aad marka qaarkood anaa iska ilmaynayo aad iyo aad aad buu dhibigi taabanaya hadda xoogaa oo xumi inuu miyirkiisa wax yar soo in yar in yar usoo noqonayaad moodaysaa waana dhiban yaho nin aad u dhiban oo shan xabood ku dhacdo waa malayn kartaa oo sambabadiisa beerkiisu jaran yihiin aad iyo aad baan u tiiraanyesanay marka dhallinyada qaarkoodna addiimahoodu bay ku waayeen qaaliga ahaa sidoo kale mid ka mid ah ehelada wiilasha la dhaawacay ayaa isna saxaafadda la hadlay isagoo sheegay ilaa iyo hadda inaysan helin wax cadaalad ah dhib baa nugu dhacay dhibkii nugu dhacayna waxaad moodaa siduu noo gaaray iyo meeshuu naga soo gaarayba inaysan hadda dadku dhibka gaaray aysan helin daryeelkii loogu talagalay oo dhankii dadkii geystay xaggooda ahaa oo maamulka ahaa marka cabashada iyo baaqa aan dirayna waxay tahay marwan dadkaan dadkii dhibka u geystay dad dawladda ka tirsan bay ahaayeen dadkaas dawladda ka tirsan ilaa hadeer kama hayno wax dabagal ah marka baaqaan dirayna waxay tahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan cadaaladdarre tirsanaya waxaan dhihi karaa xibnihiisa gudaha damaj badan baa gaareen hadday keliyaha tahay hadday beerka tahay hadday sababka tahayba marka waa garan kartaa qof marka xibnihiisa muhimka ahaa ay dhaawac gaareen oo xabado ka baxeen oo ay qaar la tageen waad ogaan waad waad fahmi kartaa dhibka uu qabo marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo caafiyo noo boogadhayo laakiin waxaan tirsanaynaa culays cadaalad darrada ay ugu horrayso dulmi iyo kibir in dadka nagii lagu laayay ilaa hadeerna aanan aanan arag ififaalo cadaaladeed oo muuqdo intaasaan tirsanaynaa daliilka ay u geystaan bulshada ciidamada dowladda federaalka ayaa caadi ka ah meelaha ay dalka ka joogaan iyagoona wax cadaalad ah aanan helin bulshada